isagan waxa weeye xilligii ilaah looga bartay inuu roobka dadka u shubo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa maalmaha inagu soo aadan in roob fiicani u da-o reer puntland
waa tahay
sidaa darteed saddexda maalmood ee soo socda oo ay ka bilaabto khamiista arbacada waxaa khamiista jamcaha sabtida waxaa maaragtay ilaah laga rajaynayaa in roobab fiicani da-aan xooluhuna aad bay u jilceen oo waa liitaan sidaa dadka m dadka waxaan uga digaynaa inay xoolaha jiriyaan oo sidii ay uga roob uma adkaysan karaan waayo xolooshooda wax kuma jiraan jiil hore ma laha sidaa darteed bal intii tabartooda inay la dadaalaan oo xoolaha maaragtay ka jiriyaan roobabkaas waa tahay guddoomiye roobabkaas ma waxay ka dii doonaan guud ahaan gobolada puntland mise soomaaliya oo idil
guud ahaan gobolada soomaaliya oo dhan baa la rajaynayaa inuu ka doo laakiin meelaha ay ugu xoog badan yihiin waxa weeye deegaanka waqooyi galbeed ee somaliland iyo inaga weye labadaa meelood abaartu ku badnayd bay u badan yihiin waa tahay marka xoolaha marka laga yimaado dadka laftirkooda soo saameyn kuma yeelanayso
dadka naftirkooda saameyn bay ku yeelanaysaa de biyaha wasakaysan iyo meelahay muxuu ahaa inay cabaan baa looga digayaa meelaha qaarkood daacuun baa horey uga jiray oo banaankaas dadku waana ku matagayeen waana ku saxaroonayeen sidaa darteed dadku inay iska ilaaliyaan biyaha maaragtay inay iska ilaaliyaan biyo la-aanina waddanka waa ka jirtaa biyahan ayan hubinayaan cabin oo maaragtay meelaha u dhow dhow weliba deegaamada magaalooyinka iyo soo meelahaas inay aada isaga ilaaliyaan iyadana uga digayna waa tahay dhinaca deegaanada xeebaha oo leh oo kale bari iyo iyaga laftirkooda ma ma la saadaalin karaa in roobab xoogan ay kusoo socdaan
roobabku deegaankao dhan baa lagu sheegay wax meel gaara wax laguma ilaafayo sideedana gugu dalkan wuxuu ka da-aa waayadan dambeto ka da-ayay shanta berioo bishan u dambaysa iyo shanta berioo usoo horeysa mararka hadiiba uu da-ayo usoo horeysa bisha may toddobada casho hadda arsan tobanka casho weeye marka dadku inay digniinteeda lahaadaan waxay badbaadsan karaanna ka badbaadsadaan waaye waayo roobabka caadiga oo da-aya baan anagu waxaanu hadda wax roob culaysoo weynna looma sheegin laakiin waxaan isleenahay roobka caadiga oo da-ayaba iyon xooluhu iyo dadka toona xamili karin
waayahay marka ugu dambeyn maxaad u diraysaa shacabweynaha puntland ee idaacadda daljirkaa la socda iyo dadka reer guraaga ah ee dhawaan deegaanadaas u naqraacay qaar baana loo sheegaya inay soo guureen durba oo meelihii dhinacaasi somalilan soo aadeen maxaad guddoomiye udiraysaa waxaan u sheegaynaa dadka hadda matalan guuraya oo raran waxaan oran lahayn labadaa saddexdaa maalmood inay baxnaaniyaan oo sugaan sababtoo iyagoo raran haddii roobeelo waa dhibteeday leedahay xooluhuna siay uga badbaadaan waa adag tahay ama cudur bayba ka qaadaan xooluhii haddii ay ku qoyaan baabuur gudihiis oo xanuuno waxaa jira xoolaha ku dhaca oo finan baa kasoo yaaca neef kasta korkiisa sidaa darteed waxa weeye anagu qolyaha waxaan leenahay ilaa bal sabtida suga ayaan ku leenahay dadka anagana dhegaysanayana waxaan leenahay wixii dee sabata bixinoo loo diri karo xoolaha ama baxa ha noqdeen ama maaragtay tendhooyin ha noqdeen waxay ugargaa ugu gargaari karaan inay u diraan maalmahaas inta ka horeysana kuwa araadka u baktiya inay biyo gaarsiiyaan intaas baan anigu ku oran lahaa